Gudoomiyaha degmada Yaasho Gudoomiyaha degmada Yaashiid Suleymaan Fargax ayaa ku dhawaaqay maamulka oo diyaar u yahay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo ku saleysan rabitaanka shacabka, wuxuuna sheegay in kastoo suurtagal ay tahay inuusan mar kale ku soo laaban xilka, uu aaminsan yahay in muhiimadda ay tahay in awoodda lagu soo celiyo shacabka. Gudoomiye Fargax wuxuu hoosta ka xariiqay in doorasho qof iyo cod ah ay tahay tallaabo muhiim ah oo dhismaha dowladnimo waarta iyo in bulshada ay yeeshaan awood ay ku doortaan hogaankooda. Hadalkiisa ayaa muujinaya niyadsami iyo dadaal ku aaddan in la abuuro nidaam dimuqraadi ah oo fursad siinaya bulshada deegaanka. Wuxuu sidoo kale ku booriyay shacabka degmada Yaashiid inay ka qayb qaataan nidaamka doorashada iyo sidii loo xaqiijin lahaa isbeddelka siyaasadeed ee dalka.
annaga wacyigelin badan aan sameynay hadday hadday heer gobol tahay iyo heer de- heer degmo tahabo bulshadeena gobolka banaadirna waxay u diyaarsan yihiin in doorasho qof i cod galaan hadda sida deegaanada la galaayo badanaa doorashooyin oo golo deegaanaa dhacay wadanka Ee, annaga golaha deegaanka oo duqa iska dhaafa loo codeynaayo golaha deegaanka xil- ee, ee, matalayaasha kusoo baxaya waxaa u- waxaa di- u diyaarsanaha inaan qof i cod kusoo doortaan magaalada muqdisho amni ahaan ma u diyaarsanta way u diyaarsanta Ee, magaalada muqdisho waxay madashaa dalkao dhan hadda moogta caqabada ugu badan meesha ka jirta waa magaalada muqdisho waa oo waxay ugu jiri jirtay een, mar walba waxaa la dhihi jira qaraxyaa ka dhacay amni ahaan uma diyaarsano maanta amni ahaan waan u diyaarsanahay haddii magaalada muqdisho doorasho u diyaarsanta horta waxay ka dhigan tahay ilaa qaranka dhan wada matashay inay dalkana u diyaarsanaya doorasho qof coda shacabka marka wacyigelin badanaa loo sameeyey abaabul badanaa loo sameeyey waxna waa noo dhiman yihiin waa aaminsanaha marka bisha lixaad in dalkan ay ka dhici karto doorasho qof iyo coda gobolka banaadir oo tusaale u noqon doono hadda gudoomiyaha eh, gudoomiye amiir sidoo sheegay doorasho qof iyo coda ka go-an inuu qabto Ha- hadda annaga waxaan rajeynaynaa in dalkii kale nagu dayso doono in doorasho qof iyo cod qabano hadda waxaa laga yaaba doorasho qof iyo cod qabanayo qof walba moogta aniga hadda dhahayo doorasho qof iyo cod la qabanaya inaan kusoo laabano Yes.
qof kala helaa macquulo laakiin muhiimadda ma ahan in adiga keliya dantaada aad dantaada fiiriso maahan ee muhiim waxaa waaye in degmadaas horumarto gobolkaas banaadir horumaro si nidaam lagu kala wareego qof deegaankii soo doorta la helo oo berina district commissioner oo cod dadweyne ku yimid ama go- guddoomiye degmo oo cod dadweyne ku yimid oo noqdo oo anigana aan ninkii howshaas wax ka qabta aan noqdo beri abaal layaha laakiin muhiim maahan in aniga kusoo laabta keliya marka waa la qaban karaa waana u diyaarsannahay waa waa waa masanta